bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal haminin faylaa walibaa ka dhowaada sanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayle dhegaystayaal waliba waa hamiinimo sabte oo axadnaha galaayta taariikhdan iyo kabeeganta labaatii sagaalka bili shanaad ee mey sannadda labada kun iyo labaatii kowda saaxiibyaal qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararkiio waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiinku gudbii doonaa haddii ilaa raale ku nagdaysiinu dhugunsuu doontaan weliba ku mid ahaa kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waan e guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed marwe shamso maxamed yarow iyo wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed mudane maxamed yuusuf xasan weliid iyo weliba ogeeka si wada jir ee intaha furan imtixaanaadka shahaadiga eh ee dugsiga sare ee koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagda iyo oo dardaaran jeediyo dhammaan ardaydii sannadkan ku qiibgalli koonfur galbeed iyo weliba iyo oon markaas saacii tir ahaan sannadkan tirada ardayda koonfur galbeed in ku qiibgalahayd imtixaanka dowladda barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasin gudbii doonaa isiina dhugunsu doonta weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba uuse kulan la qaadaya qeybo shalduwan ee dhallinyarada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal waryaabo iyo kuwada hadaleen saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasin gudbii doona weliba ku mid ahaa arday deerase boqol iyo todoba arday oo walkubardow buurha kaba ee sanadkan weliba nasiiban warladana inyo ku qiibgala imtixaanka dowladda iyo qaadasta gaar ahaan inyo ku galaan degmada buurha kaba iyo oon markii horaayo aan safar jari magaalada baydhabo barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii laaraal ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijka uu ka dabagalka wararka waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doona isiin dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba uuse waraaqadaha aqoonsiga guddoomiyey danjiraha cusub ee dowladda indiya mudane virender kumaar bawl barnaamijkaasiin gudbii doona dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasin gudbi doona isiina dhugunsuu doontan weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo iyo wehelyaayan madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba kulan la qaaday wakiilada beela caalamka murooga soomaaliya barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii laaraale ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasin gudbii doona dhugunsuu doontan weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar iyo weliba si rasmiya indaha furay imtixaanka shahaadiga eh ee dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka labada kun iyo labaatanki ilaa labada kun iyo labaatii kowda oo sannadkan iyo ku qiib galahayaan arday deerasa afartii lama kun dalka oo dhan barnaamijkaasin gudbii doona dhegaystayaal haddii laaraale ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo kudhugunsuu doontan weliba ku mid ah hamiinimadan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya duuraan axmed faarax iyo weliba uuse sii dhikeeyey xarunta dayactirka diyaaradaha oo la kiirgelyahay garoonka diyaarado adancadde ee magaalada muqdisho barnaamijkaasin gudbii doona bulshada soomaaliyeed welibaan ka baaqay iniyo kaalan kuwa ladan geedi socodka horumarinta dhaqaalaha dalka saasayti weliba eray wasiirka wasaaradda maaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane wasiir bayle barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii laaraali ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korray dhegaystayaal barnaamijka dabagalka wararkiio waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hamiinimadaasiin gudbii doonaa anoo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow ee iyo barnaamijka sinsaari waan inta singuldara sii doonaa xasan aadan khayre xasan jookar iyo qaybta farsamada fali dhegaystayaal markali waa ka dhowaadaa barnaamijka dabagalka wararkii oo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegeystayaal welibaa ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii horeysay idaacadda raadiyaha baydhabo haddii horan sii gudgalna qodobkan ku horee barnaamijka dabagalka welibaa markaasiti nagaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen welibaa usugunula qaaday qeybo shal duwan ee bulshada eena dhalinyarada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nool magaalada caasimada ee muqdisho eena madaxweynaha weliba dhalinyarada ku booriyey isku xirnaashada iyo weliba inay ka shaqeeyeen amniga iyo nabado weliba markaasiti kulunka markaa dhamaaday warbaahinta la hadlay qaar ku mida dhalinyaradii madaxweynaha kulunka la qaaday
uu weliba una kulan weeldhanay madaxweynaha koonfur galbeed kulankaasi weliba ku saabsanaayay doorka dhallinyarada iyo ka leeyin koonfur galbeed maadaama maamulka koonfur galbeed uusay maamul dhallinyaro madaxweynaha uu weliba haniin dhawaayo sidii una kufiladaan isi qurux badan weliba welibana dareensiya waana niin sheegay intuuna koonfur galbeed una lena waana niin baahanta tiirkay ku surnaagtan dhallinyarada koonfur galbeed eto madaxweynaha kun ikow jer angmahad nagaana cabdicasiis maxamed xasan laftigareen maadaama uuse ey madaxweynihii koonfur galbeed ee geedka uneynanin ee madaxweynahana
aada ugu faraxsanahay caawa inaa madaxweynahayga cabdicasiis xasan maxamed laftigareen aan la kulanno gurigiisa oo nagu casuumo anigoo ka tirsan dhallinyarada qurbajoogta reer koonfur galbeed aadaan ugu faraxsanahay mudana madaxweyne sida aa noo qaabishay mar walba waxaa tahay horamuudka dhallinyarada sida aa u qiimaysid u tixgelisid waa kaaga mahad celinaynaa maasha allah hambalyaa leenahay madaxweynaheena jirojoog insha allah
maanta caaw waxaa aad ugu faraxsannahay inaan kusoo booqanay oo nagu casuumay madaxweynaha koonfur galbeed mudan maxamed cabdicasiis laftigareen waxaad aad ugu faraxsannahay inaan gurigiis kusoo booqanay si wanaagsanna lagu kusoo dhaweeyey waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in wakhtiga fiican aa madaxweynaheena la qaadanay anagoo ah dhallinyarada koonfur galbeed ee ku nool gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim anoo magacayga ah daahir gaawo buule xasan ku nool ah dhallinyarada gobolka banaadir ee koonfur galbeed waxaan caawa cashi sharaf iyo kulan iyo iswarqaadash aan ugu imaanay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ah madaxweynaha inta badan garab istaaga dhallinyarada koonfur galbeed markii loo fiiriyo golihiisa wasiirada iyo golihiisa baarlamaanka madaxweynaha caawa wuxuu noogu casuumay gurigiisa waxaan ka warbixinnay guud ahaan xaaladaha dhallinyarada reer koonfur galbeed ee ku sugan gobolka banaadir madaxweynahan wuxuu noo ballanqaaday inuu sii dhow dowladda ay ula shaqayn doonto dhallinyarada uuna u furi doono xafiis ay ay ku shaqeeyaan dhallinyaradaas waxaa guulnoo ah madaxweynadeena inuu ka qayb qaatay dhacdooyinkii doorashooyinka soomaaliya gobashii magaalada baydhabo uu fadiyey februari kaasoo oo lagu saleeyey doorashada koonfur galbeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacii waa maandeeq maxamed waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer south west ahna gudoomiyaha dhallinyarada koonfur galbeed ee gobolka banaadir caawa sharaf weyna ii tahay inaa caawa madaxweynaha la kulmo kulan qaasa la samaysto runtii aanu ku bogaadiyo doorashooyinka soo socda dhallinyarada siday uga mid noqon lahaayeen reer south west waana ku garab taagana anagan haddaan nahay reer dhallinyarada reer south west
waayahay dhegeystayaal welibaa ku guda jirna barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadi habaydhabo dhegeystayaal qodobka kalhiga weliba us-eeyaha kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya waana gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed marwe shamse maxamed yarow iyo wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed mudane maxamed yuusuf xasan weliid weliba iyo geekasi wadajir eh intaha fulana imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga dugsiyada sare ee koonfur galbeed haddaba furitaanka munaasabada sayti ee imtixaanka weliba saasoo kale gobrow ku hayay maamulka gobolka iyo kan degmada ugu horeyntii weliba munaasabada ee lagadaafura imtixaanka sayti ku hadalay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan mahal axmed biikole wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo markaas saasoo kale ku hadale waliba markaas saytinka dambeeytay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waana gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka marwe shamse maxamed yarow الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد marka hore way salaamay kusubaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad wasiirka muxuu walbarashada iyo wasiirada kale muxuu ahay xafladan imtixaanaadka xaqiib galay xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenka ee gobolka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda muxuu walbarashada wariyaasha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib farxad weynaa nigata sharafaa nigata in meel arays muxuu ahay imtixaan la qaado oo ardaydii tan walbarashadii la xaqiijiyey mas-uuliintana muxuu ahay ee booqdaan oo dhiirigeliyaan in meel arays maxaa ka qayb galaan mas-uuliinta kasare ilaahay sare wadanka ee gudoomiye ku-heenka ee kusimaha labaad ah farxad weynaa nigata waay haddii ee nabadan jaran imtixaan mal qaadan lahayn walna mal bardan lahayn waa ilaahay mahadis ah nabadda ilaahayna sii iyo meel ilaahaysu muxuu ahay dowladda koonfur galbeed oo mas-uuliintii hormoodka ahi madaxweyne cabdicasiis laftagareen xafidullahi ilaah xafida iyo golihiis wasiirada iyo meel xildhibaanadiis iyo muxuu ahay guddoonka baarlamaanka dhammaantiyo yacni muxuu ahay eed iyada sharaf weyninkaata wayna rajeynaya insha allah in imtixaanka la kajara ardayda dhammaan ay guulaysadaan oo baydhabo mase koonfur galbeed dadkii dhiyan walba madeedaha la nigeerinaya ilaahay fadli jeeyo dhan guulaysadaan yaa ilaahay ka tuugaan gaar ahaan degmada baydhabo ka hadalay degmada in hal qof andheyn yaa ilaahay yaa weydiisadee waana mahadsanto bilahi towfiiq asalaamu calaykum una baahna in loogu hambaliyeeyo sida ugu dhiirraday sidii ardaydii koonfur galbeed ee kor ugu ka ilahayd waxaan kaloo rabaa inaan u hambaliyo dowladda federaalku ayadana arrintan kaalin weyn ka geysatay maadaama qorax kula jirta darteed anigoo ku hadlaa afka golaha wasiirrada waa iska soo koobaynaa waxaan leenahay ardayda iyo bahda meediyahabu aadaa u mahadsantihiin waxaan kaloon ka rabnaa wasiirka scholarshipka inuu koonfur galbeed xaqay ku leedahay inuu usoo dhaasho arrintaas keliyaan kula daardaarmayaa marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saatar wasiir ciidan mahadsanto tarmaya ka dhawaanee wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed يوسف حسن ولي سودو وزير بلا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya marwa shamso maxamed waxaan kaloo salaamayaa wasiirada waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada waxaa dadka aad iyo aad u ilooween ninkii arrintan aad iyo aad ugu soo shaqeeyey halyeyga ah agaasimahayga guud wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya oo ah ninka har iyo habeen u taagan meeshaan inuu imtixaan uu suurtogalo ka shaqeeyey gudoomiyaha gobolka iyo degmada dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa miidiyaha aad iyo aad baan u salaamaya laamaha amniga hadduusan maanta amni jireen imtixaankan lama qaadeen laamaha amniga aad iyo aad baan ugu hambalyeenayaa sidii ay amniga ugu qayb qaateen degmada baydhabo ama deegaanada koonfur galbeed oo dhan inay tahay amni oo mataqaanaa laisku halayn karo ayaan bulshaweynta soomaaliya u sheegaynaa waxaan kaloo aan sheegaynaa maanta runtii maalin siyaasadeed ma ah wax badan qaylideedii waa la maqlaan filayaa waa maalin farxadeed weeye waxaan dhihi lahaa keliya waxaan war kusoo koobayaa arrintii shaqaaqadii ka dhacday ceelasha biyaha oo ahayd mataqaanaa imtixaankii galaaska labiyo tobanaad aan la geenin waan wada hadalnay way noo dhammaatay daaswaay ah oo maanta imtixaankeenu noogu horgalay ardada ceelashana waxay ku gelayaan geheer insha allah mar dambena arrintaas inaysan dhicin ayaa nalaga ballan qaaday mas-uuliyadda ugu horeeya mas-uuliyiinta ugu hore mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee dowladda federaalka soomaaliya imtixaankan siduu agaasimaha sheegay waxaa u fadhiisanaysa afar kun toddoba boqol afartan iyo lix arday walaalayaal waa fili kartaan waa filaysaan waa arkaysaan sida ma garanaysa dowladda dowlad goboleed koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada u dardargelinayso arrimaha waxbarashada laba sano ka hor haddaad mi social media galaysaan ardada imtixaanka fadhiisanaysa waxay ahaayeen laba kun iyo dhowr maantana shan kun ku dhowaad waaye waa stateka ugu arday badan steydyada steydyada federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya stateka ugu arday badan uguna baabulation badan waxa weeye stateka koonfur galbeed soomaaliya weeye ardada waxaan u rajaynayaa inay imtixaanka ilaahay u fududeeyo waa u ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa in si barwaaqaysan iyo si hufnaan ah inay imtixaankooda u gutaan waxaan kaloo mataqaanaa bogaadinayaa laamaha amniga oo ka qayb qaatay arrintan inay wax badan ka shaqeeyaan ina imtixaanka uu hirgalo imtixaanka wuxuu ka dhacayaa dhowr dhowr degmo ayuu ka dhacayaa caasimadda koonfur galbeed soomaaliya degmada baraawe imtixaankuu ka dhacayaa wuxuu kaloo ka dhacayaa caasimadda kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya degmada baydhabo oo laba ah saddex waxaa weeye degmada buurxakabe afar waxaa weeye degmada xudur shan waxaa weeye degmada marka weeye lixna waxaa weeye degmada afgooye weeye intaas oo xarun ayuu ku dhacayaa imtixaanka tirada wiilasha iyo gabdhaha fadhiisanayana waa waa horaan u sheegnay ardadana tiradooda waa intaas waxaan kula dardaarmayaa ardada in mataqaanaa imtixaanka ay ilaaliyaan kormeerayaashana ay tixgeliyaan aysan ku dhaqmin wax qash ah sababtoo ah waxa weeye haddii imtixaan aa qashto lagaa soo saaro caqabadeeday leedahay ama haddii lagaa kansalo sidaa darteeda waxaan codsanaynaa in ardada nidaamka ay ilaaliyaan meel walba koonfur galbeed ay joogaan waxaan halkaan ka iloowey aan u mahadcelinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo ka hergeliyey in imtixaankan uu ka hergelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wuxuu geeyey madaxweynaha degmooyinka marka iyo degmooyinka buurhaka wuxuu ku geeyey helikobter mahaddaasna madaxweyne ilaahay ka soko madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa iska leh asaga ayaana hergeliyey ardadan waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonnimo shacabweynaha koonfur galbeed gaar ahaan ardada koonfur galbeed guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynayaa iyo sanadkan kaalinta fiican mug leh inay imtixaan ka keenaan hadduu ilaahay ka raali noqdo waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhowaynayaa gusmaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenisada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxbarashada guddoomiyaha degmada baydhabo iyo ku-xigeenkiisa guddoomiyaha gobolka bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaan mahadguud iyo mid gaab waxay u sugnaatay allah subxaana wa tacaala oo noo suurageliyey maanta inaan isugu imaanno maalinkii koowaad uu noo bilaabanayay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasallada labiyo tobnaad mahaddaas ilaahayaa iska leh waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sida uu ooga jawaabay codsiga ooga yimid deegaanada koonfur galbeed oo ahaa oo ku aadanaa in deegaanada koonfur galbeed qaarkood aan lagu qaban jirin imtixaanka shahaadiga ah sidii loo gaarsiin lahaa uuna sidii ugu quruxda badneed uu ooga jawaabay insha allah kuwa dhimanna sanadkan sanadkiis la gaarsiin doono insha allah biidnillaahi waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada federaalka iyo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba oo iska kaashaday kana soo wada shaqeeyey diyaarinta imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadka oo maanta aan meel walbo shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir soomaaliya goboladeeda iyo degmooyinkeedaba si toos ah uu wakhtigan xaadirka annaga hadda aan joogno uu oga bilowday marka waa idinkaga mahadcelinaynaa inkastoo sanadkan caqabado badan ay imaadeen waxbarashadii xoogaa yar gaabis ay gashay oo ayna u sabab ahayd cudurkii covid oo saameeyey adduunweynahoo dhan xoogaa yar gaabis inuu ku dhacay ardayda aan rajaynayna insha allah haddana waxaan u rajaynaynaa inay guulka gaaraan biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa koonfur galbeed sanadkan ardayga koowaad inuu ka soo baxo insha allah biidni illaahi kariim duco ayaan la garab taagannahay annagana ama tobanka u horrayso ama ardaygii geli lahaa kaalinta koowaad ee koonfur galbeed qaas ahaan inuu ka soo baxo magaaladan baydhabo anoon u kala eexanayn laakiin inuu uu ka soo baxaan rajaynaya magaalada baydhabo hadduu ilaaha idmo marka waxaan leenahay guul ayaan idiin rajaynaynaa waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah ardayda marka hore inaan u sheego imtixaanka inuusan ahayn caqabad ama culays ayaga lagu hayo oo maxay ahayd toole dhib ayaga lagu keenay inuusan ahayn oo ay tahay keliya in heerka waxbarashadoodii labaiyo toban sano fasalkii ay soo fadhiyeen natiijadiisa iyo heerka aqoontooda in lagu ogaado keliya ay tahay waxaan idin leeyahay oon idinkula dardaarmayaa marka hore inaa isdejisaan oo maxay ahaato welwel iyo walaac idna isgelinin si deganaan ah warqadihiinna aad u soo qaadataan marka hore oo aad fiirisaan indhaha aad wada marisaan su'aalahoo dhan tan ugu horraysa iyo tan ugu dambayso maxay ahayto mid walbaba middii ayada kaaga sahlan oo aad isleedahay middaanaa fudud marka hore intuusan wakhtiga kaa dhicin inaad marka hore aad ka jawaabtaan insha allah waad ku guulaysan doontaan midda labaad waxaan idinkula dardaarmayaa ardayda inaad ilaalisaan maxay ahayd toole aad xaq dhowrtaan tiimka bartakoolka iyo ilaaliyaasha maxay ahayd toole korjoogayaasha imtixaanka inaad ixtiraamtaan oo aad maxay ahayd toole maxaa yeelay qalad yar adiga aad gashay aad ku weyn kartaa maxay ahayd toole natiijadaadii qashkina aad iska ilaalisaan insha allah guul iyo gobonima idiin rajaynayaa waxaan rajaynaynaa tobanka hore kaalinta koowaad ilaa ay kaalinta tobnaad inta u dhexayso inay ka soo muuqan doonaan ugu yaraan maxay ahaato shan iyo lix koonfur galbeeda insha allah imtixaankiina wuu naa daahfuran yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi
waayahay dhegeystayaal weliba n ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal qodobka kale weliba useeyaa ardayda yarasa boqol iyo todoba arday oo walkabardow iskuulka yaala degmada buur hakaba iyo sanadkan weliba ay ogolan imtixaanka dowladda ee qaadasa degmada buur hakaba iyo markaasiti markinkooreti oon fadheedan eh iyo oona markaas aan safari jari magaalada baydhabo haddaba maamulka degmadaas buur hakaba iyo waliba wasaaradda walbarashada iyo madaxweynaha koonfur galbeed oon ku mahadnaqnay dadaalada iyo ku biyahan in ardayda degmada buur hakaba iyo helaan adeegyo walbarasho saasoo kale xildhibaanood bishaaro iyo saasoo kale milisheyti ku hadalaas iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed tiga oo imtixaankii maragna maasha allah oo maragna daw ku dhownsanayaal badan muddo badan una raadiyaani oo geegi hildhibaanadii oo federaal iyo hildhibaano maragna koonfur galbeed macalin wasiire madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maragna madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ee kaalanwiinka qaadadi ciidanka mahad ilyaana ee hildhibaanadana macalin wasiiradana koonfur galbeed iyo maragna macalin federaal mayba waa ciidanka mahadadyeelan maragna degmadii tataano burburka ilaa ka dhaxle itixaanlanku qabana maasha allah eedii ciidanka faransana boqolkiiba boqol gudoomiyaha baarlamaankii hore sheekh ismaan jawaarey oo maragna kaalin weyn haka qaadi muddo badan degmadii aan harbi hildhibaanada oo maragna fawzi sheekh ee maragna kaalin weyn haka qaadatay maragna degmadii aan halganti hildhibaan bashaare oo maragna dhinaca koonfur galbeed maragna iyana kaalin weyn haka qaadati wasiirka maragna wasiir doctor go oo maragna isuna mayb waa kaalin weyn haka qaaday degmadii intaasoo burburka ilaa ka dhaxle itaanglanka qaadana maragna maasha allah oo geegi mayb waa farxadda maragna una geegi hata ka farxasagna waa lan qaadada koron lahayna dareemadan ciid badan unka surunta mayanka mahadeliyaane dadkii hildhibaanadii koonfur galbeed macal wasiirin macal federaal iyo gobolayse taasaanka mahadeliyaane may kasii rajeene wal alwali degmadan buurha kaban dhiman intiniin dhimaastiro doonaan ilaahay ama hadle walbadanaa lanas sheegay walbadanaa amniga laka sheegay walbadanaa lalahay amniga buur malseedo kor buur melaka dhagaa kor male buur intuu aqabo badanaa la sheegay walaa madii ada la sheegow madii ada banaanka ku jarto walwiingay laakiin madii ada dhahti ada dhex surinto eeda walkiin ku shalbahaya hadda eeda wal ninka shalbahi inta wali mahadgaar oo ku jeediyey madaxweynaha madaxweyne dad adaka jeel dowladana jeel dowladnimada jeel horumarkana jeel iyo la roog norta kolay warshoon ha ka deeri doon hoob ilaahay era dadwada dherfan oo iyo layin madaxweynaha maynayin ku kooy waay una may halayn una may galabsanin layin kolay warshoona dheegi doonta insha allah ilaahay idin shee mahadun ilaahay alle madaxweynaha sheena iyoona wada marqaatuhu waana dooshona dheegi doonta madaxweyne insha allahu ilaahay idin shee unoo isla jarnantinta koyno ya rajeeyaan hooba ilaahay era
alxamdulilah ilaahay nin suurtageliyey may baa nin bilaawday geeka imtixaankii oo dugsiga sare oo ardayda degmada buurhakabe iyo eed un sugaayeen muddo ma aragnay intii inta lankashaana degmadiioo lankashaana imtixaanka walka guulaysadii dadaal dheer kudib oo ma aragnay dadka deegaanka xildhibaanada deegaanka matalow ma aragnay wasiirada oo ankuwiinye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ma aragnay holasayti ku shaqeeyan walka guulaysada alxamdulilaah taas ilaahay kusakow mahadama isku leeha dadkii ku shaqeeya oo madaxweynahan ka horeey in imtixaankan ardayda lankashaana degmadiyo waana yoo xaafadiyo guryaal jox ku kahaayan ma aragnay imtixaanka ka galan degmadiyo ilaahay ka mahadsan mahadaas madaxweynaha shaqada iyo juhdiga isukubii xildhibaanadii deegaanka matalaaye eed eedaan ka mahadsanyiin dadka shacabkauna la kulungayna eed eedaan ka faraxsanyiin in imtixaankii ardaydiioo dhaleen ma aragnay waalidiintii dhammaantiyo may muujihayna intii ardaydiioo safaran galaane jidkan rafaadshiya iyo un maraane bay dhow ma aragnay inka dhiboodan saas dartiyana deegaankiioo ka galaayan degmadan buurha kaba dowladnimada ma aragnay madaxweyne eedalan ku jeeliyey may dareemahayne baahi gaar ayuu qabana jarta oo ma aragnay degmada lah ku gudbiyahay baahiyahaasna koley may rajeynay in mardhow la daboolo
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiha baydhabo qodobka kala higa weliba uus ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo weliba waraaqaha aqoonsiga ku gudoomay danjiraha cusub ee dowladda indiya mudane vrender kumar bawl welibana uu sumuu jeeda dadaalo miro dhalka ee dowladda iyo geliyahayd xoojinta xiriirka iyo weliba iskaashiga dalalka caalamka ee danwadaagale ee dalkaana
assalaamu calaykum maantu ay taariikhdu tahay sagaaliyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda hindiya u fadhiyi doonaa dalkeenna mudane doctor fylander comar boll danjiraha cusub waxa uu ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaadhsiiyey dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkiisa waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhoweynta diiran ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay u muujiyeen waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaana waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xidhiidhka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha muuqda ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska dalka xoojinta dimuqraadiyadda dib u heshiisiinta adkaynta midnimada la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa halka ugu dambaynna uu danjiraha cusub ee jamhuuriyadda hindiya u fadhihi doona dalkeenna mudane doctor faylander kamar bool uu dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ku bogaadiyey horumarka laga sameeyey dhinaca dibuhabaynta ciidamada iyo dhaqaalaha iyo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada iyo diblomaasiyadda waad mahadsantihiin
meelisiinoo dhuu insahitan weliba waa dhegeystayaal idaacadda raadiha baydhabo ee magaalada baydhabo gaar ahaan weliba si toosina dareertana barnaamijka ee dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiha baydhabo dhegeystayaal qodobka kale ee barnaamijkan ninkiiga weliba uusaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo weheliya madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo gudoomiyaha gobolka banaadir weliba kulana qaadeen wakiilada beela caalamka urooga soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weliba warbixin ka siiyey wakiilada beela caalamka heshiiskii la gudeeriyay hanaanka doorashooyinkii weliba sida dowlada federaalk soomaaliya kugoonta qubsoomoka doorasho cadaalad oo dhinay sameeyeen afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow iyo warbaahinta la wadaagi
shirka maanta uu shir gudoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ay ugu horeeyaan madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxaa aad looga hadlay marka ugu horreysa ay beesha caalamku ay hambaliyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee ay madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska islamarkaana ay kulamo joogta ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra-iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambassador iswan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa shan iyo toban milyan oo doolar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin haaf ka mida ama qayb ka mida ilaa toddoba milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horreeyey ee la doonayay in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayey ee dhammaystirkoodii oo ra-iisul wasaaruhu muddo gaaban ma maalmo gudahood uu ku xallinayo
waayahay dhegeystayaal hamiin fayla saasoo kale qodob kale ninkiiga barnaamijka dabagalka wararka wareysyada weliba uuseyaa magaalada muqdisho qaar ku mid ee gobolada kale ee dalka weliba ee ku furmay geeg ka bilaawday imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sara kaaseytiyo ee simadeysan qaadahayta wasaaradda walbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya imtixaanka shahaadiga ee oo yoogeekan fadhiyadeen ku badan afartii lama kun een, ah, oo arday weliba uu saddex furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo ay uga heliyaan wasiirka walbarashada iyo qaar ku mid ah agaasimayaasha wasaaradda ugureynta weliba maleesheyti ku hadlay wasiirka in ah, wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji
waxaa maanta farxad noo ah inaan daafurno ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii labaiyo tobanaad ee ardayda dugsiyada sare waddanka oo idil Een, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib ee, sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay Een, maanta inaan imtixaankaas ardayda ay gelayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imtixaanka waxaa lagu geli doonaa boqol iyo koob iyo labaatan goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhobley ilaa beleda xaawo waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay soddon iyo lix kun boqol iyo afartan iyo saddex Een, dowladda puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo shan kun iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay Een, waxaa waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahaddiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed oo fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay Een, ardadoodan iskuulka u diray annaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo hormariyo tira ahaan iyo taya ahaanba si aan ula tartamno waddamada geeska waddamada bariga afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa een, ardaydaas soo dadaashay guulna waa u rajaynayaa waalidiintoodana waa u mahad celinayaa juhdigay ku bixiyeen waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiintii iyo maamulayaashii wakhtiga badan ku bixiyey inay ardadan heerkan soo gaaraan waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradaha maamul goboleedyada iyo iyo gobolka banaadir oo iyagana aad iyo aad intii aan wada shaqaynayna aad isu xilqaamay in arrintaanay sidaan maanta soo gaarto Een, waxaa kaloo aan aad ugu mahad celinayaa ciidamada booliska soomaaliyeed oo sanadkii toddobaad een, dul taagan imtixaanka nabadgelyadiisana ilaali- ilaalinayaan waxaan kaloo hadda u mahad celinayaa een, kormeerayaasha iyo maamulayaasha iyo iyo ii sheeg waa- macallimiinta ardayda waardiyeynaysa Een, kulligiin guul ayaan idiin rajaynayaa ardayda waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan Een, ay ay qashana falaysa mina nabiga alayhi salaatu wasalaam ammaana haysaan ammaanadaas si wanaagsan ay u gudataan horena waa idinkula dardaaranay mar labaad waa idinkula dardaaranay maantana waxaa waaye maalintaas annaga annaga keliyaan markaan idinla dardaarmaynay laakiin maanta meediyan dardaaranka aan idiin marinaynaa macallinka ardayda qishka u fasaxa waxaa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaasoo dhan juhdi soo bixi ayuu cadow ku yahay ayuu cadow ku yahay ardaygaas waxaa laga yaabaa inta qalqalo ya wuxuu qoraba inuu garan waayo marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad adkaysaan si cadaalad ah si ardadan aysan ay- ay- ay marka imtixaanka la soco nin walbaba wixii juhdigu uu geliyey uu u helo warka waa idinku badiyey dhammaan ardayda soomaaliyeed iyo waalidiintood guul baan u rajaynaya iyo macallimiintooda بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، وسيلك وحبرشدة iyo tacliinta sare ah, gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir آه، agaasimaha gudaha wasaaradda waxbarashada آه، mas-uuliyiinta booliska iyo saxaafadda saraakiisha kala duwan آه، maamulaha iskuulka iyo madaxda wasaaradda dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo آه، maanta waxaa inoo suurto gashay ilaahay iidankiisa inaan si rasmi ah u daahfurno eh, imtixaanka eh, dugsiga sare fasalka labiyo tobnaad ama foonfoor hadba sida loo yaqaan Eh, ardayda dugsiyada ee soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii labiyo tobnaad imtixaankoodii u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedka laba kun labaatan labaatan iyo kow Eh, waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay eh, halkan isla iskuulkan Eh, sanadkii ka sii horreysay shan iyo tobanka eh, 15 may baynu ku daahfurnay markaad eegtid laba kun iyo toddobiyo toban ilaa hadda sanad walba waxa soo kordhaya ardayda fasalka labiyo tobnaad imtixaanka u fadhiisanaysa waxay ka turjumaysaa dadaalka dowladda iyo shicib aan ku wada jirno eh, iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodii inay iskuulka u diraan dowladdu eh, taagtu meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta soomaaliyeed wax bartaan taasaa ka markhaatiya amnigina uu soo kordhaya nabadgelyadii soo kordhayso lagu soo hiranayay iskuulkii iyo waxbarashadii ardaygii inuu waxbarasho labayo toban galaas ah dhammaysto dabeedna ku hurdo hadhow jaamacad inuu galo mustaqbal samaysto dalkiisa wax ku soo kordhiyo horumar uu gaadho dhammaan ahaanna shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiiba haddaan gacmaha isqabsanno oo aqoonta iyo maskaxda dhisno waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay waxaan u hambalyaynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka banaadir ee booliska maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan waxaa kaloon u hambalyaynayaa saxaafadda had iyo jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saarta iyo xil marka ay jiraan howlaha iyo xafadaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda ka hadalkooda kaalin ka qaata iclaamka ama miidiyuhu qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah bositive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhallinyaradii iyo daayartii waxaa leeyahay idinkuna halkiinaa kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan waa mahadsantihiin imtixaankii sana dugsiyeedka sanadkan iyo kow si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyaynaynaa guul baan u rajaynayaa waa u hambalyaynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ee ku soo dadaashayna guul baan leeyahay hambalyo xilli adag oo koroonaha ay ina daashadeen oo dunidoo dhan ay aafeeyeen ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiinta ku dadaaleen wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen waxaan leeyahay waa guul hambalyo hambalyo hambalyo si rasmiya ayuu inoogu daafurmay imtixaanku guul baan inoo rajinaya waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waayahay waayahay dhegeystayaal hamiin faylaa weliba guud ahaan baan taha gabagabay barnaamijkii ee dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadi habaydhabo saaxiib yaal oo kusi toose barnaamijka weliba hasiinka saaray waana disin gurudaraysahay anwae maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro xasan aadan kheyre xasan jookar qeybta farsamada fadhiya deeqyada kooban barnaamijka wadaga jari dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka darare dhegeystayaashii aan mahadnagaana n guud ahaan barnaamijkan barnaamij nimad ee intireed unan ku kulmaana dhegeystayaal saaxiib yaal weliba siin ku tabaana sidaasiyo ammaan allah